bulshada rayidka anuu magaceeda ku hadlaya ee puntland in la joojiyo colaada ka socota tokaraq taasoo saamaysay mujtamaca deegaanka iyo qeybaha kala duwan ee bulshada gobolada soomaaliyeed ee deegaanka wadadega runtii arintaas waa arin aan isleenahay naf badan baa ku baxday kuna bixi karta haddii ay sii socoto waxaana leenahay dhaqanka soomaaliyeed ee ah marka dadku ay nabad qabaan oo ay isu xanaaqaan ama wax dhex maraan in ficilka loo bedelo gacan marka dagaalku uu dhaco oo dad badan le-daanna kadibna ay ku dhammaato nabad khibradda aan ka soo barnay sano dagaaladii sokeeye soomaaliya in maanta aan dib u noqonno waa waxaan la aqbali karin